arbixinta golaha wakiilada ee somalilan uu ansixiyey miisaaniyadda laba kun iyo labaatan ee dowladda dhexe ayaa la sheegay in golaha wakiiladu ay go'aamo ku lifaaqeen kuwaasi oo ay wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee miisaaniyadda guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaa weydiiyey ugu horreyn meelahay wax ka beddeleen dastuurku wuxuu noo fasaxayaa inaanu miisaaniyadda celinno ansixinno wax beddel ku samayno marka wax weyn kama aanaan taataaban waxa weeye laba go-aanaanu raacinay mid waa soo jeedin midna waa go-aan go-aanku waxa weeye xisbiyada qaranka lacagtii ay qaadan jireen sanadkii ayaa wax laga jaray waxaana loo jaray cusbitaalada waxaynu u aragnay in xisbiyada ay ku badan tahay lacagta ay qaataan qodobka labaad ee laga sameeye waxa weeye qodobka ictilaaf raadinta oo wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu u aragnay inay badan tahay baanu waxa uga soo jiray guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada oo iyaguna qayb ka ah ixtilaaf raadinta somalilan arrimaha dibaddu waxay wasaaradaha iyo xukuumadaha u tagaan golahuna wuxuu ixtilaaf raadinta ka raadiyaa baarlamaanada marka labadaa qodob iyaga wax ka bedel baanu ku samayna
lacagaha laga jaray xisbiyada waa intee in leeg cadad ahaan markaad tusaale ahaan qiyaasto waxa weeye xisbi kasta waxa weye waxaa laga jiray saddex bilyan iyo shan boqol oo u dhiganta adigu lacag lix kun oo doolara bishii marka adigu waa lacag sideed iyo toban kun oo doolar bishii baa laga jaray saddexdooda xisbi oo waa siban yihiin shan iyo toban kun oo doolar bay ahayd marka lix kun oo doolar sagaal kun oo doolar baa u haray muran siyaasadeed baa wadankii hareeyey haddana xisbiyadii haddii lacagtii la siinayey wax laga taataato maxaa kusoo beega waxa weeye saddex xisbiba waa laga jaray si siban baa looga jaray lacagta la siinayena waxaanu qabnaa dee inay badan tahay u malayn maayo dee xisbiyada inay ka hadlayaan hadday sagaal kun oo doolar bishii qaataan lix kun oo cusbitaal loo jaray saddexda xisbi ka hadlayaan xisbi goonina kama aanaan jarinayn waxaanu ka jaray si siman ayaanu uga jaray waxaa kusoo beegay waxa weeye baahidan cusbitaaladu qabaan ayaa kusoo beegtay marka waxaan is leeyahay xisbiyada waxay leeyihiin taageerayaal badan bay leeyihiin subscription badan bay ka helaan xubnahooda marka waxaanu khilaaf kale ma jireen waxa weeye in lacagtaasi ay ku badan tahay oo tusaale ahaan dowladaha hoose iyaga laftigooda bajetkooda waxaad raaciseen lifaaq yar faahfaahay waxa weeye mar horena waa ka hadalnay waxaanu doonaynaa dowladda dhexe iyo iyo hay-adaha madaxa banaan in la kala saaro dowladda hoos dowladaha hoosena iyada gooni looga saaro miisaaniyadda gooni loo soo sameeyo oo iyada laftigeeda kolaha la keeno marka waxaan ku nidhi wixii hadda ka dambeeya waa in gooni loo sameeyaa miisaaniyadda dowladaha hoose fadal maxamed cakulle v o a hargeysa